barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com
door wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa maanta waa isniin siddeed iyo tobanka bisha juun sanadkana waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacaddeenna duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa si wada jir idinkugu soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo aniguaa ibraahim xasan daandure
qodobadaan idinkugu hayno idaacadda waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan gabdhaha ku dhaqan magaalada laasxanood ee bartay barashada caafimaadka iyo shaqooyinka ay ka helaan magaaladaasi iyo deegaanada kale ku hareeraysan
caafimaadka waxa baranaya ama waxa soo baxaya laba meelood hablihii ay yihiin waxa baahida dabowlayaana ee goob walbaana ku sugan shaqadii ka howlgalay haddii miyii tahay tuula hadday tahay haddii magaaladii weyna tahay goobihii caafimaadka inay habluhu badan yihiin waxaan u malaynayaa hal qof oo maanta bilaa shaqo ah oo aan odhan kara xaafadooda buu fadhiyaa ma jirto dhammaan waxay ka wada howlgaleen amsiyajadii tuulooyinka magaalada inay ka shaqeeyaan oo loo qaata waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho oo baryahan dambe ku biiraya ciidamada ammaanka
kaalmaha suugaanta gaar ahaan dhinaca heesaha ayaan ka marnayn inta barnaamijka uu socdo
sidoo kale xubintii ciyaarahana waad maqli doontaan marka hore isku soo dhowaada warkii dunida
musharax madaxtinimo oo waddanka turkiga ku dhaqan ee u tartamaya xilka madaxtinimada dalkaas ayaa khudbaddiisii olaha doorashada ka soo dhex jeediyey gudaha xabsi uu ku xirnaa maalintii axaddii salaaxudiin demetras ayaa taageersan xisbiga kurdiyiinta waxaana khudbadiisa laga sii daayay tv-ga isagoo ku jira xabsi ku yaala galbeedka turkiga sharciga turkiga ayaa u ogolaanaya dhammaan musharaxiinta madaxtinimo ee waddankaasi in ay labaatan daqiiqo oo khudbadooda laga sii daayo tv-yada demertas ayaa sheegay in si sharci darraa loogu xiray gudaha dalkaasi turkiga labaatan bilood ka hor isagoo sheegay inuusan jirin wax dembiya uu galay balse uun ay tahay buu yidhi baqdin ay dowladda isaga ka qabto
saddex qof ayaa ku dhimatay sagaashan kalena way ku dhaawacmeen kadib markii dhulgariir xoogle uu ku dhufta dalkaasi jabaan warka waxa uu sheegay in dhulgariirkaasi oo cabirkiisu uu dhammaa lix dhibic hal uu ku dhuftay magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi ee osaaka aroortii maanta oo isniin ah xilli dadku ay shaqooyinka u ka lahayeen waxaa la hakiyey dhammaan socodkii tareenada kadib markii waxyeelo ay soo gaartay dhowr goobood oo laga raaco tareenada dhulgariirkaasi oo waxyeelo u geystay dhismayaal ayaa waxaa ku dhintay gabar yar oo sagaal jir ahayd iyo saddex waayeelaha
door wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhegeysanaysan oo v o a aynu gudagalno qodobada barnaamijka dhallinyarada aan idinku hayno ee kale muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa magaalada muqdisho kusoo badanayay dhallinyarada ku biiraysa ciidamada kala gedisan ee ammaanka sugaya taasoo la sheegay inay qayb ka qaadanayso isdhexgalka ciidamada iyo dadka shacabka ah wariyaha v o a ee muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdullahi ayaa warbixintan magaaladaasi kasoo diray muddooyinkii dambe waxaa muuqatay door wanaagsan oo ka dhexeeya dhallinyarada iyo ciidanka qalabka sida waxaana meelaha qaar dhex maray macaamiil toosa oo la xiriira iskaashi dhallinyarada ka yimid ubaxa caasimadda waxay ka mid yihiin ururada dhallinyarada ka jira soomaaliya gaar ahaana muqdisho waxay hadda si dhow ula shaqeeyaan ciidamada qalabka sida dhowaanna waxayba door fiican ku lahaayeen isdhexgal gaar ay la sameeyeen iyagoo meelaha qaar caawinaya ciidamada sida lacago loogu soo dhiibay oo soo marsiiyeen qaar ka mid a jaaridaha soomaalida haddaba waxaan la joogaa qaar ka mid a ubaxa caasimadda waxaan rabaa inaan uga faaidaysto fursaddan dhallinyarada ubaxa caasimadda maalmihii lasoo dhaafay ciidanka iyo isdhexgalka bulshada ka shaqaynayeen sidaad la socoteen waxaa jirta meelo badan oo bara kontarool oo aan ka qaybina lacaga ay soo dhiibteen dadka jaaliyadaha soomaaliyeed ee ku nool north america khaasatan ciidanka khaasatan guddiga taakuleynta ciidanka qaranka ee north america lacag inooga kiisheen iyo lacago kaleo dad kale ay soo dhiibteen sidoo kale waxaan rabnaa in fursadan ay noqoto fursad aan uga faa'iideysano inay dhallinyarada soomaaliyeed iyo ciidanku ay isdhex galaan oo ay noqdaan dad walaalo ah dhalinyarada ciidanka waxay yihiin dhalinyaradii awal waxay ahaayeen shacabka ahaa waa ayagiyo ku biira ciidamada qaranka soomaaliyeed marka waxaan rabnaa in wada shaqayntu ay noqoto aysan naga dhex bixin ay noqdaan markasta ciidankii qaranka nagu dhex jiro oo aan la shaqayno oo aan iskaashano sidaa la socota bishii ramadaan ee lasoo dhaafay magaalada caasimada muqdisho qaraxyadii waaweynaa ee dhici jiray sidaan u barana rabaanadii hore way ka joogsadeen taasna waxaa sabab u ahaa ciidanka qaranka ee iyagu dhinac walba iska abaabulay si fiican u difaacay magaalada waa uga mahad celinaynaa dadaalka ay sameeyeen iyo dhammaan dowladda ciise xasan wuxuu ka mid yahay dhallinyarada u baha caasimadda wuxuu qabaa in muddo dheer ka hor ay jirto aragti la xiriirta kala fogaansho weyn oo u dhexeeya ciidamada qalabka sida iyo bulshada inteeda kale waxaan weydiiyey bal sida ay ku sahlanaan karto isku soo dhowaanshaha hadda bilowda meelaha qaar waa muhiim ciidanka in ay dareemaan shacabka in ay yihiin shacabkii ayaga ay kasoo jeedeen ay ka imaadeen oo ayaga ay dhaleen walaalo ay yihiin shacabkan waa inay ogaadaan wiilasha qaranka difaacaya ee ciidanka ah inay ayaga dhaleen ay la dhasheen waxaan ku fikirnay barnaamijkan waqtiyo ka hor laakiin ilaahay wuxuu noo suurtageliyay sanadkan sidoo kaleete waxaa muhiima in wax laysla cuno ciidanka iyo shacabkii ay isfahmaan sanadihii hore ma jiri jirin ciidanka iyo shacabka inay isfahmaan is aqoonis intaas isma aqoonin dhalinyarada ururada xataa magaalada ka jira iyo ciidanka xataa badana isma aqoonin laakiin annaga waxaan tusiinay oo waxyaabaha aan qabanayna waxaa ka mid ah shacabkii iyo dhalinyaradii oo is wada jiro in ciidankii isdhexgal ay sameeyeen ay isbartaan muhiimadda meeshaas ka imaan karta waxaa ka mid ah in uu meesha amni yimaado shacabkii iyo ciidanka markay isfahmaan ee isbartaan ay kontakti ay iska wada hayaan ay isla wada xiriiraan waxaa fududaanaysa qaabkii sidii amniga loo heli lahaa amniga meel dheer laga jiranana waxaa aaminsanaha in oo annaga hadda waddada aan wadno waddadaas in amni lagu heli kara dhalinyaro badan oo waxbarata ayaa muddooyinkii dambe ku biiray ciidamada qalabka sida taas ayaana sahashay in dhallinyaradaas ay dib ugu soo laabtaan saaxiibadii ay ka tageen ama ay kaga biireen ciidanka waa kan maxamed oo mar kale sharaxaya dhallinyarada da'da yar ee waxbara ee hadda ku biirta ciidamada qalabka sida
run ahaantii dhalinyarada hadda markii loo fiirsho ciidankii hore u jiri jiray iyo ciidanka hadda shaqeeya oo wadooyinka jooga farqi weyna u dhexeeya ciidanka wadooyinka jooga ee hadda shaqeeya ee dowladdu ay sida aadka ugu kalsoon tahay waa dhalinyaro waxbaratay ee dhowaan ku biiray ciidamada qaranka marka taasaa sahashay in ay macaamiil wanaagsan ay sameeyaan oo dadkii soo dhoweeyaan halkii ciidamadii hore ay ahaayeen ciidamo aan si fiican dadka usoo dhexgeli jirin sidaa daraaddeed waxaa abuurantay xiriir u dhexeeya dhalinyarada iyo ciidamada qaranka
ciise ayaan weydiiyey bal dhallinyarada ku biirta ciidamada qalabka sidee ahaa saaxiibadooda kala baxay dugsiyada sare ama jaamacadaha iyo doorka hadday ku leeyihiin in bulshada ay saameyn ku yeesheen
waxaan dareema rajo iyo yidadilo markaan jagboonti aan istaago qofka markaa ay dhikaarkayga u dhiibo oo dhikaarkayga waxa ku qoran oo akhrinayo waxaan dareemaa qofka oo ciid qarankayga difaacayo qof wax kasta kala aqoonsan oo wax kasta kala garan kara inuu yahay dhalinyarada markii ay ku biireen ciidanka wax badan ayuu kusoo kordhin ciidankan awlka hore waxaa lagu eedan jiray ciidan aan waxba aqoonin laakiin hadda maanta waxaan arkaynaa nin dhalinyara oo b h d master bajular dugsi sarka qalinjibi oo ciidanka dhex jooga ninkaas wuxuu u sahli karaa oo dowladdan oo u fududeyn karaa ammaankana oo ugu shaqayn karaa wax kasta uu akhrin karaa dekadda wixii laga soo dejiyo erboorka wixii laga soo dejiyo anigoo ciise haddaa jidkaas jagaboontiga markii loo qabtay ee dhikaarka aan taagan ee dhikaarkayga inuu arday aan ahay ama nin dowladda aan u shaqay ama civil society-ga inaan ka mid ahay oo aqoonsan karaa sidaas ayaa muhiimadda oo dowladda ay kusoo kordheen dhallinyaradaasi ugu dambeyn ayaan weydiiyey maxamed oo ka mid ah ubaxa caasimadda haddii ay jiraan caqabado waaweyn oo dhallinyarada iyo isdhexgalka bulshada ka taagan iyo sida lagu xallin karayo
caqabada waa iska jiraan mar kasto laakiin caqabada waxaa looga gudbi karaa in ciidanka qaranka la garab istaago lasoo dhaweysto marka aad soo dhaweysatid ee a arkaan inaad garabkaaga taagantaha iyaguna sidoo kale way kusoo dhaweynayaan laakiin haddii kala shaki imaada hadda badanaa caqabadaha jira waxa waye in ciidanka iyo shacabku ay kala shakisan yihiin oo badanaa meelaha isgoysyada ay ku kala shakiyaan iyo meelaha kontaroolada ay joogaan waxaan dhihi lahaa shacabka soomaaliya u sheegaya inay ciidanku yihiin shacabkii oo dhar loo geliyo tababar la siiyo ciidanka qaranka ku biiray marka waa inay soo dhaweystaan markii dharka iska bedelaan oo qoryaha dhigaan waa shacab caadi noqonayan marka waa inay soo dhaweystaan oo isdhexgalku halkaa kusii socda caqabadana saas looga gudbo waa bilow wanaagsan markaad fiiriso dhallinyarada ciidamada qalabka sida iyo kuwa caadiga oo macaamilaya waase bilow u baahan in loo dhabar adeego waana wadda cusub oo hadda furmaysa haddii ay sii wadaan dhallinyarada ku dhaqan magaalada muqdisho cabdulqaadir okey v o a muqdisho
door wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale dilenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington mas-uuliyiinta xarumaha caafimaadka ee magaalada laascaanood ayaa waxay sheegeen in gabdhaha dhalinyada ah ay buuxinayaan kaalimaha caafimaadka ee gobolka sool kuwaasi oo kalkaalinimada caafimaadka kaga badan marka la eego wiilasha islamarkaasna ka shaqeeya goobaha caafimaadka ee magaalada iyo guud ahaan tuulooyinka gobolka wariyaheena v o a ee laascaanood cabdikariim olol ayaa warbixintan noo haya hablaha magaalada laascaanood ee bartay caafimaadka ayaa fursad wanaagsan buuxiyey goobaha caafimaadka ku yaala gaar ahaan cusbitaalka weyn ee magaalada laascaanood maamulka cusbitaalka ayaa waxay sheegeen inay kaalin fiican ka qaadanayaan habluhu sidii loo caawin lahaa dadka fahimo jaamac faarax agaasimaha cusbitaalka magaalada laascaanood v o a ayaa waxay u xaqiijisay in tiro hablaha oo aada u fara badan ay caafimaadka ka shaqeeyaan kuwaasoo ka badan wiilasha sababto ay tahay hadda waxaa waxbarashada aada loogu geliyaa gabdhihii cusbitaalka aan joogo boqolkiiba siddeetan waxaan dhihi karaa dadka ka shaqeeya shaqaalaha waxay u badan yihiin gabdhaha waayo iskoolada markaad hadda aado ama maxad ha ahaado ama jaamacad ha ahaado ama iskoolada kale caadi ha ahaado waxa aada iyo aada ugu badan oo waxbarta waa gabdhaha gabdhihii waxaa la ogaaday inay wiilkii maanta ka naxariis badan yihiin hadday qurbaha joogto iyo hadday wadanka joogtaba cusbitaalka oo kale gabdhaha idiin yimaadaan kasoo dhameeyey bal ka waran fursadda idiin buuxiyaan gabdhaha jooga ee ka howlgala shiftigooda aad barba waayeyso aad dhahayso meeyey oo xaguu ka dhacay shah buu soo cabayaa sigaar buu doonta xaggan uu baxay laakiin gabdhuhu meesha yimaadaan kama dhaqaaqaan shaqadoodana aad baan ugu bogaa inay gabdhuhu door fiican buuxiyaan kaalin wanaagsanna ay ka ciyaaraan sidii loo horumarin lahaa caafimaadka guud ahaan gobolka sool gabdhuhu kaalinta koowaad ayay ka qaateen
hindo salibaan jaamac waxay ka mid tahay macadka caafimaadka mas-uuliyiinta ka tirsan waana madaxa tababarka umulisooyinka gobolka sool bal hinda waxaad nooga warantaa fursadda hablaha aadka u faraha badan ee mas-uuliyiinta caafimaadku ay qirayaan bal nooga waran haddaan ka hadlo qeybta caafimaadka ama hablaha caafimaadka bartay marka loo eega kolejka caafimaadka kolejka caafimaadka ee gobolka sool waxaa dhigta marka loo eego hablaha iyo wiilasha galaas walba aad eegtid waxaa u badan saddex meelood laba meelood waa hablo maanta waxaad moodaa hablihii inay aada wax u baranayaan khaasatan weliba caafimaadka markaad eegtid hablahana aada ugu faraha badan markaanu eegno kuwa soo baxaya marka baahida gobolka sool marka la eego waxaa jirtay mararka qaarkood in la waayi jiray ama shaqaaluhu ay yaraan jireen marka loo baahan yahay shaqo ballaaran ama kambeyn ballaaran oo caafimaada in la qabto oo mararka qaarkood magaalooyin magaalooyinada kale laga dalban jiray maanta waxaa alxamdulillahi rabbilcaalamiin ah in ay baahidii gobolka sool ay dabooleen marka khaasatan la eego hablihii caafimaadka waayo maanta haddaa tuulo walba ama miyi walba oo caafimaadka loogu shaqeynaya dadkii waxaa fadhida gabadh caafimaada oo maxadka ka baxday baa fadhida miyigii marka loo eego m c h yadii tuulooyinka xitaa magaaladii way ka baxeen oo m c h yada gobolka sool oo guud ahaan marka la eego qofkii u kuurgala wuxuu arkayaa hablihii caafimaadka oo ka shaqeynaya oo guryahoodii intay ka tageen shaqo ugu tegay inay m c h yadii daboolaan caafimaadkooda markii gobolkii la daboolay magaaladii gudaheedii la daboolay marka tirada soo gelaysa wiilasha ee gabdhaha ayaa badan
tusaale ahaan baan ka hadlayaa waxaa fadhida galaas tusaale ahaan lixdan qof oo kalaa fadhiya waxaa laga yaabaa afar iyo toban qof ama shan iyo toban qof inay wiilal yihiin inta kalena ay hablo fadhiyaan marka aad ablaha aad aad iyo aad u badan xitaa shaqooyinka markaad aragtay marka lasoo ablay garaynaya ama shaqada intixaan laga qaadayo dadku marka indhahooda waxay qabanayaan wiilashu way ku yaryihiin hablaha fara badan marka hadda waxaad odhanaysaa habli caafimaadka waxa baranaya ama waxa soo baxaya in ay u badan yihiin laba meelood hablihii ay yihiin waxa baahida daboolayaan ee goob walbaana ku sugan shaqadii ka howlgalaya damiyi tahay tuulaha hadday tahay haddii magaaladii weyna tahay goobihii caafimaadka inay habluhu u badan yihiin in fursadda marka shaqo abuurka ay macadka soo dhameeyaan inay shaqo helaan marka taas idinka maxay idinku dhiirigelinaysaa in ardaydiinni ay goobaha caafimaadka shaqooyina ka helaan bulshadana u shaqeeya qalinjibintooda adugu labadii kun iyo sideetanka bishii koowaad bay ahayd laakiin iyagu final examkii iyo toddobiyo tobankii dabayaaqadeedii ayay dhameeyeen marka dadkaas ardaydii baxday markaa waxaan u malaynayaa marka iskadaa kuwii hore waxaan u malaynayaa hal qof oo maanta bilaa shaqo ah oo aan odhan kara xaafadooda buu fadhiyaa ma jirto dhammaan waxay ka wada howlgaleen magaalada gudaheeda inta badan laba meelood marka la eego waxay ka howlgaleen amsiyajadii tuulooyinka magaalada ayaa fursad ay ku heleen inay ka shaqeeyaan oo loo qaata marka iskuul ahaan marka laga hadlayo waxaan aada mar walba ugu dhiirigelinaa marka ardadu ay joogaan in ay ka qayb qaataan muraayada gobolka ay hadhow noqdaan markay baxaan oo dadka lagu tusaale qaadan doono ay noqdaan
sidoo kale hablaha iyagu ka shaqeeya cisbitaalka weyne magaalada laascanood ee macadka caafimaadka dhameeyey waxaa ka mid ah nuuro jaamac darwiish nuuro ayaan weydiiyey waxyaabaha ay qabato iyo kaalinta caafimaadka ay kaga bismillahi raxmaan raxiim anigu waxaan ka mid ahay gabdhaha ka shaqeeya cusbitaalka laascanood ka howlgalaa markii horena kasoo baxay maxadka caafimaadka ee gobolka sool waxaan ka shaqeeyaa anigoo hadda markaan anigu iska soo qaado qaybta health information systemka cusbitaalka waxaan kaloo ka shaqeeyaa aan bartay ama aan kaloo ka shaqeeyaa qaybta midwayfariga ama umulisooyinka gobolka anigu markiiba aan soo baxnay ama aan soo qabanjibinay waxaan kusoo nimay volunteer markii dambena adigu in yarintaanaan jooginba dee shaqaalahaan noqonay waayo dee aad baa naloogu baahnaa baahi baa naloo markaana dee baahidii ama jirtay ama naloogu baahnaa baanu daboolay waanu shaqeynay waxaana ka mid noqonay shaqaalihii cusbitaalka bal ka horan markaad is wareysateen dhallinyaradiinii kasoo baxday macadka caafimaadka ee magaalada laascaanood markaad aragtaan door fiican inay hablihii ku qaateen oo aada isugu timaadaan shaqooyinka bal ka waran hablihii horta way wada shaqeeyaan guddigood waana dee meel looga baahnaa bay yimaadeen ama magaalaha ka shaqeeyaan ama tuulaha aadaan mid walba meesha ay joogto dee inay shaqadii loo diray ama ay baratay dee in ay qabato ay bulshada ugu adeegto ayy bay noo sheegaan oo dee mid walba ay ku qanacsan tahay shaqadeeda iyo habka qaa wixii ay soo baratay inay wax ku qabanayso cabdikariin olol waa v o a magaalada laascanood
aada buu mahadsan yahay cabdikariin olola dhegeystayaal gurdhow waxaad dhegeysan doontaan ciyaarihii ha yeeshee dhinacii heesaha aynu ku yarnasanno heesta ay ku luuqayso fanaanada kiin jaamac ayaan idiin soo qabanayna
heestaasi kiin jaamac ay ku luqaynaysa haddaan dhegeystayaal intaasi ka gudubna haatana waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waxaa soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan oo haatan istuudiyaha ugu heliya
aad baad u mahadsan tahay ibraahim xasan dandure iyo kulantii wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horayno waxaa soconaya oo weli waddanka ruushka si habsamil uga soconaya koobka kubadda cagta adduunka kaas oo guruubyada ilaayo hadda la dheelayo gruubka e ayaa kulamo xiiso badan shalay ka dhacay kostarika ayaa la dheeshay serbiya goori waxba ayaana looga wadranaaday kostarika waxaase kulanka brazil iyo switzerland uu ahaa mid ka mida kulamadii ugu xiisaha badnaa ee shalay dhacay labada waddan ayaa waxaa ciyaartooda ay ahayd mid ka dhacday gegada rastov arena ay ku dhammaatay gool iyo gool ciyaartooyga philip cotinho ee reer barcelona ee daqiiqadii labaatanaad gool qurux badan u dhaliyay brazil balse markii laisku soo laabtay ayaa waxaa berberiyey ciyaartooyga zubeer daqiiqadii kontonaad kana dhigay ciyaarta gool iyo gool kaas oo ah gool madaxa oo isaguna aad iyo aad u qurux badnaa ciyaartaasi brazil oo loo saadaalinayo dalalka sanadkan ku guulaysan kara koobka inay tahay ayaa kulankii ugu horreeyey la qabtay jarmalka iyo mexica oo kulankoodu ahaa isaguna gruubka f ayaa waxaa waddanka mexico ay ka naxsatay dalka jarmalka oo koobkan difaacanaya gooli waxba ayaa jarmalka looga wadranaaday marka fiirso ciyaartaasi waxay ahaayeen labada waddan ciyaarta ay soo bandhigeen mid markaasi ay dalka jarmalka u daal inuu ka muuqday aad moodaysay halka mexican ay ahaayeen kuwo fagfag badan oo doonayay in ay kontrataag badanna sameeyeen ay guul ka gaaraan ciyaartooyga reer naadiga b s v u dheela ee dalka holland lozano ayaa goolka keliya ee kulankaas laska dhaliyay u dhaliyay xulka dalka mexico daqiiqadii shan iyo soddonaad maanta kulamada dhici doona haddaan dhegaystayaal idin dulmarno waxaa sweden ay la dheli doontaa south korea hal saac iyo toban daqiiqa kadib ayayna ciyaartaasi soo gali doontaa halka gruubka waa gruubka f way kulamadaasi halka gruubka g kulamada dhici doonana ay yihiin belgium ayaa la dheeli doontaa xulka dalka banama kulanka ugu dambeeya ee dhexi doona waa tunisiya iyo ingiriiska oo iyaguna dheeli doonaa tunisiya ayaa waxa ay la ciyaari doontaa ingiriiska markii ugu horreysay tan iyo kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii oo labada waddan ay is arkeen markaas oo ingiriisku laba gool iyo waxba kaga adkaaday naadiga tunisiya kulan ka dhacay magaalada maqse ee waddanka faransiiska oo koobka adduunka sanadkaas lagu qabanaya marka keliya oo ay sidoo kale ay kulmeen waxay ahayd ciyaar saaxiibtinimo oo ay dheeleen kusaaqaaahankii gooli gool ayayna ku dhammaatay ingiriiska ayaan koox afrikaan ahi marna guuldaro kala kulmin koobka adduunka isagoo saddex jeer badiyey saddex jeerna bareejo la galay waxa uu sidoo kale wataa shan kulan oo lix kulan ka mid ah aan wax goolah laga dhalin xulka dalka ingiriiska tunisiya ayaa koobka kubadda cagta adduunka usoo baxday markii shanaad markii ugu horreysay ee sanadkii labada kun iyo lixdii ayaana ugu dambeysay oo ahayd markii ugu dambeysay koobkani ay usoo baxdo waxa aysan marnababa ka soo gudbin guruubyada oo aysan garin guruubyada bugbaxa loo yaqaana monog outska kulamo afar hore oo hore ay u soo dheeshay tunisiya ayaa waxa ay guulaysatay kulankeedii ugu horreeyey koob adduun ay dheesho sanadkii ii labadii juun markaas oo ay mexico saddex gooli gool kaga adkaatay marka iyo wixii ka dambeeyey waxay ku guuldaraystay in ay wax guula gaarto kow iyo toban kulan oo ciyaartay afar waa bareejo ayay gashay toddobana waa laga badiyey rikoorkaasi waxaa sidoo kale la sitaa dalka bulgeriya oo isagu aan toddobiyo toban kulan marnaba guulaysan marka la fiiriyo kulamada la dheelayo tunisiya ayaa waxa ay hal kulan keliya aysan noqonin hal kulan keliya ay noqotaan iraade inaan wax goola laga dhelin labayo toban kulan oo ciyaartay markaas oo ahayd oo jarmalka gaar ahaan west germany ay la dheeshay oo bareejo iyo eber eber ay la galeen ingiriiska ayaa waxa uu u yahay kulankan hadda uu dheelayay koobka adduunka ee kulankii shaniyo tobanaad ama koobkii shaniyo tobanaad ee koob adduuna waana markoodii lixaad oo isku xiga koob adduun ay u soo baxaan taasoo noqonaysa tii ugu dheerayd oo isku xiga ay tartankan u soo baxaan wixii dhegaystayaal kusoo kordha ciyaarahaasina bogga v o a somaali dotcom ayaad kaga bogan kartaan iyo barnaamijyadan ciyaaraha inta ay soo socdaan xubinta ciyaarahana halkaas aynu joogto
aad iyo aad ay aad u mahadsantahay jamaal axmed cusmaan haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada codadkii cabdi holland iyo ikraan caraale
iyo cabdi holan ayaan kusoo gabagabaynayna idaacadeena duurnimo ibraahim xasan daandure iyo aniga jamaal axmed cismaan ayaana la socodsiinayay tan iyo afarta galabnimo waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo